فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaallo khasaaro badan dhaliyo oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo faahfaahin ku aadan weeraro saaka ee mujaahidiinta ay ka geysteen duleedka magaalada kismaayo ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa alfurqaan oo caawa baahinaysa xalqada labaad ee taxanaha bakool oo lagu soo qaadan doono magaalada ceel ansaar muuqaalka alfurqaan oo cod ah ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka puntland oo sheegay in wasaarado ka mida maamulkiisa ay degi doonaan boosaaso kadib xiisado dagaal sababay oo magaaladaasi ku dhex maray maleeshiya uu maraykanku leeyahay iyo kuwa deni xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo sheegay in mooryaanta macawisleeda xaradheer ay wajahayaan xaaladtii ugu xumayd dowladda federaalkuna dayaacday kadib markii ay uga baxday ballanqaadyo ay u samaysay xilligii ay colaadda soo qaadayeen waa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xildhibaanka wilaayada islaamiga ee hijubbada hoose oo magacooday xubnaha guddiga beeralayda wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mas-uuliyiin iyo salaadiin kelimaad ka jeediyey munaasabadda ayaad dhuuxa ku maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka ayaa barnaamijka sidoo kale qayb ka ah
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag aan u gudagalno barnaamijka waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaallo khasaare badan geystay oo maantay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa maamulka jubbaland ku dhex maray deegaano dhacduleedka magaalada kismaayo weerarada ayaa waxay isugu jiraan jidgal toos ah iyo duqayn madaafiica ah oo mujaahidiinta saakaya ay ku qaadeen ciidanka maamulka axmed madoobe kuwaasi oo ku sugan halka loo yaqaano lagta deegaanka buule xaaji waxaa fagaarihii lagu dagaalamay galabta lagu arkay ugu yaraan lix ka mid ah meedadka askarta maamulka jubbaland halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen toban askari kuwaasi oo la sheegay in qaarkood ay duurka ku firxadeen askarta maamulka jubbaland ee dhowaanaha naqdhaqaqa ka waday deegaano dhacduleedka magaalada kismaayo waxa ay la kulmayeen weeraro isugu jira qaraxyo toos ah madaafiic iyo sidoo kale jidgal uga imaanaya dhanka ciidanka milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan waxaaad ku soo dhowaataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa baahisay xalqada labaad taxanaha bakool muuqaalka caawa waxaa lagu soo qaatay magaalada ceel ansaar ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool
بسم الله الرحمن الرحيم
ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهد ceel ansaar waxay ka duwan tahay sidii ay ahayd sannado ka hor waxayna u koraysaa si deg deg ah waxay u muuqataa in dadka ku dhaqanu doonayaan inay dhaqso ku gaaraan magaalooyin tan ay deggan yihiin aasaaskooda ka horreeyey نسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى waxaan la yaabay dhismaha magaalada oo lagu tartamayo haddii ay yihiin guryaha qoysasku degaan iyo goobaha ganacsiga dhismayaashii hore ee ganacsiga ee jiingadda iyo cariishka ahaa waxaa loo beddelayaa dhagax amaba sar weliba kuwa jooggooda uu dheer yahay لي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
injineerada iyo fundiyaasha iyo xamaaliga ayaa helaya shaqo joogto ah oo xooli ku socota taas oo ay maalin waliba lacag ku qaadanayaan gaadiidlayda dhagaxa iyo carrada daabula ayaa shaqadoodu isdaba joog tahay halka ganacsatada shamiidada amaba sibirka oo dhismaha qaybka ah keenana ay qarash badan faa'iidaan جدي فتشرقي من بعد الرقاد
muddo dheer oo halkan lagu maamulayay shareecada islaamka amniguna uu heer sare gaaray kadib bulshada magaaladanu waxay u arkaan in la joogo wakhtigii ay ganacsigooda kobci lahaayeen maadaama wax rabshado ah amaba amni darro ah aanay jirin caddaalad iyo kala dambaynna heestaan xarumo ganacsi oo aanu booqannay intii aanu shaqada ku jirnay waxaannu ku aragnay dad adeeganaya oo iibsanaya waxyaabo kala duwan ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لله sidoo kale suuqa xoolaha lagu iibiyo waa mid saxmad badan waxaana maalin waliba la keenaa ari iyo lo iyo geel intaba waxaana ganacsadu ay ka kala yimaadaan gobollo kala duwan oo qaarkood halkan ka fog yihiin صناع الحياة قرآننا يا راية تعم يا راية النفس به تسمو آه، دستور الحياة به ننفو لجنة الخلد هيا فاشدو
xarumaha diinta islaamka lagu barto ee magaalada ayaa sii kordhaya sida dugsiyada qur'aanka kariimka ah iyo madaarista kale masaajidda waxaa ka socota duruus kala duwan oo ay ku xihan yihiin dad da'doodu kala weyn tahay سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل dadka ku dhaqan gobolladan deriska ah ee baay iyo bakool oo wada qaraabo ah waxay caan ku yihiin xagga tacabka gaar ahaana masagada reer ceelansaarna waxay ku jiraan kuwa juhdiga badan bixiya si ay quudkii ay cuni lahaayeen u soo saartaan sababtoo ah nin aan quudkiisa xor u ahayn qaraarkiisa xor uma ahan oraahdan waxaa laga wadaa inaanay cidina go'aan ka qaadan karin qolada quudisa tusaalena haddii aadan wax soo saaran waxaa lagugu gumaysanayaa badarka dibadda laga keeno لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله maamulka deegaankan ayaa daadihinaya dhammaanba howlaha halkan ka socda waxaana saraakiisha maamulka aragnay xilliyo kala duwan iyaga oo shaqadooda ku jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaan la kulannay si aan uga waraysanno waxyaabaha noo muuqanaya iyo inta naga qarsoon waxayna noogu warrameen si laab furan maadaama dadkani ay aad ugu xiise qabeen inay helaan idaacad waraysata maqal iyo muuqaal kay doonta ha ahaatee halkan waa carwo udugga iyo elektaroonigga lagu iibiyo sida barafoonka catarro kala jaad ah moobeello saacado iyo qalab kale oo tiro badan waxaa iibinaya nin dhallinyaro ah oo sunnadu ka muuqato oo sida muuqato ku barbaaray bay'adan shareecada islaamka lagu maamulo وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل
alxamdu lilaah uma alxamdu lilah ilaahay subxana wataala ayaa ku maxsan walaal jow waa mid degan nabadgelyo iyo waartay baa lagu haya ilaahay baa ku maxsan adigu habe- har iyo habeen wakhti aad soconaysidba waa nabadgelyo nabadgelyo waa badaacada waa mid kala duwan weeyaan waa adduunka maciishida oo dhan waa lagu kala gadaa Eh, sida dhismada oo kaleeto sida een, een, elektroniga sida raashinka oo kale adigu alaabta ah, nooc wal waa lagu gadaa waxaan talada u jeedinayaa wixii allaale wixii aan ku noolayn deegaanka deegaanada aan xarakada shabaab mujaahidiin aad ku taliso dadka aan joogin oo dhan waxaan ugu baaqayaa inaad soo aadaan meelaha islaamka ku taliyo inay soo aadaan ugu baaqaya sababaha waxa weeyaan waa midka midda muuqato idinku aa ujeedaan waaye oo jawi degan ee dee waxa weeyaan habeen iyo maalin waxa ishaysto ma lahan wadakana ma jirto dagaal ma jiro alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa weeyaan waa nabadgelyo شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لله لا لسواك لله لله لله لا لسواك لأننا صناع الحياة صناع الحياة أواه يا شمس أمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي أواه suqa xoolaha mashquulkiisu waa mid saa'id ah waxaana adag in dulaalku uu fursad u helo inuu ku siiyo wakhti aad ku waraysato
meelin rogle alansaara lere degmid waa jira katirsinta alansaara lere makaanku haddan ugu surin suuga hoolaa lere aragahay teeg malee suuga low walka gade gaal walka gade erin walka gade nabadalla kagab alxamdulilah baagana meelfayle marahay oola dhoofo haayan ganacsi oo oo deegaanka eh eki dibidku koyba waan ka ganacsadahay alxamdulilah nabada gab nabadgelyo eedan sarayd yaa ku jirta laqob soomale oola la shalgadahay lacagtee dukaamee lidhakee malbaryaw lanwelbi raabte madii masaajidka kitukud yaa koo dukaanshii furde nabida yalla langwal waardiyahay male ilaahay fadiji waardiga kan mujaahidiinta haayano difaayaalka furmo lagu haymee waardi kala malihin alaan alna magam adagoo lan weydiyaan baawar alaha karro daleelan alaha dhike antalka shal sarafade haddana dukaamee lijee lamba boos iyo dhikide langolka weydiyo male ilaa aad walha kulaba toodanta ankuraasita weydiye nabadgelid intaasu ilaahay fadlijiy nabadgelid intaasa qabna aarangna qabna deegaanka waliba ahaa elansaar waliliya saldana beerada ley ulbeeradu bee ley baadiye oo daagee ley libiyada ley ilaahay fadlijiy neemo ilaahay inka deegay oo oo wali taale oo ilaahay linka shukriyo أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي
nin suugley ahoo ilaahay kuusama ogolaayoo deegaanka u dhashay baan nahay arigaan gadnaa lo'daan gadaa geelaan gadaa wax walba waan gadaa maasha allah ilaahay baa mahadle horta suuq waxaan qabnaa degmooyda annaga hadda nugu dhow aan nala wadaagin oo nabada baan qabnaa ilaahay fadligiisa soy waa kaas bilicdan arkaysaan lo'daan deegaankaana lagu leeyahay ilaa waxay u safartaa gobollada hoos ilaa beledweyne ilaa baydhabo ilaa adiga meel kastaan maaragtay yaa loo safriyaa deegaankaana nagu leeyahay ilaahay fadligiisa nabadna waan qabnaa barwaaqan ilaahay baana siiyey dibada adiga siddeed malyan ilaa ilaahay kuu sama ogolaaya ilaa shan malyan lix malyan geela adiga neefku bermida waxaa la gadaya adiga labaatan malyan ilaa shan iyo toban malyan ilaa toddoba adiga se- toban malyan baa u yara oo adiga saddex jirta qurbacdaa u yara oo ayagana waa toddoba malyan baa la gadaa ilaahay fadligiisa wax shukri ilaahay looga shukri oo dhabal weeye nabadaanada ilaahay nabadgelyadan dhabal weeye ilaahay fadligiisa ilaahay baan ugu shukrinaan hadda waa hartay alxamdulilah annaga shukri baan joognaa hadda ilaahay fadligiisa meesha waa iska garan kartiin magaaladan gudaheeda saddex isbaaradood ayaa ooli jirtay mataqaanaaye waagii hore macna ayaa ooli jirtay mataqaanaa hadda maanta labaatan mani halkan haddaad dhigato hadda awow inuu waaga ugu baryaaba yaa macquul ah maaragtay in tuug iyo maaragtay isqabqabsi aan lahayn magaaladan hadda ilaahay baa fadligiisa nabadgelyadeeda iyo iyo ilaahay kuus hadda goob ilaa gobol macnaha mootooyinka laadii boqol milyan baad saaranaysaa baydhabaad la aaday luuq baad la aaday shaki ma jiro maaragtay oo wixii hunhunu ee meesha lasoo sheegana bifadlillahi faraci jil daqiiqad ma dhaafayaan haddii ilaahay fadligiisa nabad baa ka dhacday meesha
أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي هواه يا شمس الامجاد سلمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب
reer miyi ayaa ar iyo geel ay soo aroorsadeen waxay ka shubayaan ceelka magaalada wadaantana ma dhigayaan ilaa xooluhu ay wabax ka noqdaan amaba biyaha ka dhergaan سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لله لا سواه لله لله
marka dersi ka socda mid ka mid a masaajidda waxaad dareemaysaa in dadkani ay u heelan yihiin barashada diinta islaamka waxaana indhahaygu ay qabteen rag ciroolo ah oo waayeello ah kuwa kuraya ah iyo kuwa garmadow ah oo kitaabba isha ku haya dhegahooda iyo maskaxdooduna ay ku maqan yihiin sheekha afkiisa si ay si qoto dheer ugu dhuuxaan casharka muhiimka ah ee uu akhrinayo waa xilli fiid ah waxaana halkan loo fadhiyaa si garangar ah amaba meegaar ah mana jiraan laba qof oo iskood isugu mashquulsan ha yeeshee dersiga ayaa loo wada ooman yahay
ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله
in ka badan shan iyo labaatan dugsi oo qur'aanka kariimka ah lagu barto iyo madaaris kale ayaa la ii sheegay in ay ceel ansaar ka furan yihiin qaar ka mid ah madaarista ayaan booqannay si aan u ogaanno heerka waxbarasho ee ardayda halkan waa madaaristu abubakar sadiiq oo arday badanu ay soo xaadiraan si ay u qaataan casharro diini iyo maadi intaba isugu jira فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد سلمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل
اذكر أسماء القارات أسماء القارات هي آسيا أوروبا إفريقيا أستراليا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية القطبية الجنوبية
ما هو المحيط الذي تطل به الصومال المحيط الذي تضل بالصومال هو محيط الهندي ما هو السهل السهل هو أرض مستوية تصلح للزراعة والرعي جزاك الله خيرا صناع الحياة صناع الحياة قرآننا يا راية تعالى madarasada usaama bin usayd ee qur'aanka kariimka ah lagu barto ayaa ka mid ahayd goobaha waxbarasho ee ardada dadaalaysa aanu ku aragnay waxayna tusaale u ahayd dugsiyada kale ee magaalada ku yaalla ee aanaan tegin maadaama fursadda aanu haysanno noo saamaxan wakhtiga aan haysanno oo yar awgii تسقو بسطور الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدو mid ka mid a macaahidda halkan ugu caansan waa maxadka khadiija bintu quweylad qaybtiisa ceel ansaar waxaa wax ku barta dumarka daaciyaadka ah oo si wanaagsan macallimiintu duruusta ay u barayaan si ay u noqdaan macallimiin haween kale wax sii bara hablahan duruusta loo dhigo waxaa ka mid ah tafsiirka qur'aanka kariimka ah munaasabad bandhigeedka oo raggeenna warbaahinta ka sokow ay maamulka deegaanka iyo odayaasha qaarkood ku sugnaayeen waxay ahayd mid xiiso badan ونسعى ونعمل لله أم حسبتم إسنتاو ياسنا أن تتركوا أنتل سنكتبو تاو ياسنا والحالنا لسنكتبو لما يعلم الله إله أغان الذين الذين هان جاهدوا الدقال من منكم حالي سنكم ذاذين ولم يتخذوا ما ننسميسن من دون الله إله سكدس ولا رسوله رسول شيء سكدس ولا المؤمنين مؤمنين تسكديو وليجة وإذا هوسدن كسوبسن والله إلهي خبير عليه أهس أقو بما تعملون وليس عمل فلاسن ما كان لل... ما كان للمشركين مشركين تمنسونا أن يعمروا أنت عمران مساجد الله إلهي مساجد شيء عمران شاهدين حال إن هانوا مرخاتكو إن على أنفسهم نفياش كرشو بالكفر قال من مرخاتكو إن أولئك كواسي حبضت أعمالهم أعمالي بورتي وفي النار نار هذه هم يخالدون كواريا إنما إن كلم أهاني يعمر ما عمري مساجد الله إلهي مساجديس من قف عمري آمن بالله إلهي رمي واليوم الآخر ما لن تدين بن رمي وأقام الصلاة صلاة دوغي وآتى الزكاة زكاة ديبي ولم يخشى أنك أبصدان إلا الله إله إليك أبصدو facasaa ulaa'ika kuwaas may xaqiiqi ka'ayna an yakuunuu intiu haadan min almuhtadiina han hanuunso الله يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فقم روحي سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي الله يا شمس waxaa meeshan ka muuqda juhdiga haweenkanu barashada diinta islaamka ay ku bixiyeen iyo sida macallimiintoodu ay ugu dadaaleen bandhigyada haweenku ay jeedinayaan waa kuwo isdabajoog ah وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل
culummadii iyo hoggaamiyaasha dhaqanka ayaan kula kulannay gudaha ceel ansaar waxayna nooga warbixiyeen horumarka ay gaareen sannadihii la soo dhaafay
guud ahaan magaalada haddaan ka warranno eelansaar maasha allah waa fiican tahay hadda jawgeeda waa iska degan yahay marka ilaahay baa ku mahadsan marka alxamdulilah waldhibcma ku jiraan amniha noon ku jara marka nabadgelya ku jarta saacado kasta eh hamiinkii maalintii xilliga aad roogda marka guud ahaan horta amnigaas waa fadli ilaahayu marka ilaahay inka mahadyaano ku jara guud ahaan gaar ahaan hadda deegaanka deegaan eh, may wahaa dhulbeereed agu dhul hoolo dhaqatana deegaan shaqayna ay marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan marka deegaanka guud ahaan horta dee waqtiyadii hore soomaaliba burbur isku jari hadee isku jarti magaalo oo yaana sidii soomaali hamarti hayti isku jarti laakiin xilidan intii marka kitaabka ilaahay iyo shareecada ilaahay arada ka hirgali waa boqolkiiba boqol amni iyo faylayey waana magaalo oo islaami iyo shacaarsha ku muuqdo ee dhaqansha ku muuqdo noocidaasu marka iyada maasha allah ilaahay mahadisa laka qabo marka guud ahaan haddii aad fiirida waxyaalo badan laka hormarya jira oo deegaanka maasha allah hata ka hormarsanyi weliba khaasatan qeybta hata waxbarashada ee oo dacwada heje dadka bulshada iyada in badan u ku faa'iidaysadeen waana dowrooyin tawaatir ee ku jira walbarasho horumar ee ku jira ceelal oo riigag ah oo noqoday oo ummado ku faa'iidaysada soo gobol guud ahaan gobolka ku jira gaar ahaan eel ansaar marka meelaha ayaana ku faa'iidaysatay kumid ah dacwadaas diiniga ah hadda magaalada dhexdeeda may ku halaase haa ankiraan may waa hal labaatan iyo toddoba dugsi quraan oo oo arday walla ka baraw gabri iyo wiilal in iska jarya ku halaasa marka durus oo tawaatir ee ku halaasa magaalada hataa madarasooyin shan madars oo gabriley walla ka bara waa ku jiraan marka guud ahaan marka waa gabri waana macalinku hal madars haddii la ku raaba tan kalena magaalada may ku dareemasaan isbedela ku dareemasaan dhisme eh magaaladan hata muddo hata lamasina ku hor eh marka may ka dhisanaaya caarasho iyo wal noocaas ee ka dhisanaya haddana geeka may argaas ilaa lama boqol guri sar eh waana muddo lamasina ee gudaajoo laku dhisi dagaaladasii magaaladasii tuulahan hayti iyo hata baaxadda ka dareerta iyo iyo howligiya dhismaja iyo horumarsha ka dareer haddii adan isfiiriyo maasha allah may waha in horumar ku jaro la dareeme may kale ku jaray wadooyin ugu weyn oo markii hor cariiri haayeen oo lagaa sacweeli marka maamulka islaamiga leyn horumarkaas deersiyan marka ma inka wacana in mar la erinamay oo magaaladan bilicdiya iyo walaaji hal bedelo la eri dadkana si khiyaari ah marka hantida iyo iyo galadeeno marka saasa sabab in horumarkaas iyo oo dhismahaas in isu oboodaas weeldhada marka intaas laka ka nool maasha allah alxamdulilah ilaahay nicmadiisa laka gabo
waxaan u sheegayaa dadweynaha oo jooga qurbaha magaalada eelansaar inay tahay maanta magaalo oo ka istaagta agaheeda bulshada nabadgelyadeeda waa waa bulsho caafimaadkeeda waa nabadgelyo waxaan ugu baagaynaa dadkaas ha imaadeen dalkoodii hooyo nabad ha ku imaadeen waa waddankooda oo agaa ku istaagay magaaladii ay noqotay tuuloy ka baxday agaheeda ku istaagtay dhamahoo dhismaheeda kaali arag ay yihiin masaajidada afarta koonna kaga yaallo waa masaajida oo maasha allah oo wadadhigaha hadeer waad arki doontaan masaajid qaarkood oo laga dhisayo dhismooyin aad u wanaagsan oo wada dhalaha oo mutaleelo ah oo kaali arag ah oo dhisayo dadka degan waddankoodii ma barino ma codsanno dadka naga maqan ilaah maan codsannaa guryadaana waa la dhisay masaajidyadaana waa lamid hadan dhismo oo waxa ka socda waa kaali arag magaalada el ansaar waxa ku taallaa waa meel dhaho istaraatiiji ah waxaa u dhahaysaa baay bakool gedo ayay u dhahaysaa walaalow intaa nagu soo gaarsiiya intaas baahidaasaan qabnaa dhihi mayno hoolo dhagataan nahay bereley baa nahay istaraatiijiyadaan aan degan nahay gawaaridan way noo adeegaan bajaajkaa noo adeego laba luwadleydaa noo adeegto saddex luwaadley baan haysanaa hoolaan haysanaa suuga hoolaan haysanaa ka badarkaan haysanaa kawaankaan haysanaa farshidda haddaa dagaaga lagu gaday subagii ukunta lagu gadaan haysanaa ilaahay waxaan nagu mahadaynaynaa in horumarkaas ilaahayna gaarsiiyey aan ka baxnay ariiriin aan ku jirin diini baan nahay aruurtaana haddii tirtan ay gasho diinkay ay ku tirtamaan gabdhahana way ku tirtamaan hooyooyinka ku tirtamo ilaahay aa mahadle mahaddaas awooddaas ilaahay baana siiyey بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا
meelaha qaar oo ay ka taliyaan maamullada shisheeyuhu soomaaliya ka dhisay iyo ciidamada shisheeye qudhooda waxa ku badan dadka loo rabaayadeeyey in ay shisheeyaha tuugsadaan halkii ay waxqabsa lahaayeen bulshada ceelansaar waxay sheegayaan in dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada ay horukac ka sameeyeen bulshada ceelansaar ku dhaqan waxay la yaaban yihiin dadka tahriibaya ama dhul shisheeye u dhoofaya waxayna sheegayaan in wax soo saarka dalka haddii loo kaco wax weyn la faa'iidayo goor barqa ah ayaannu u dhaqaaqnay xagga beeraha ku yaalla hareedhaha magaalada ceelansaar misago badan oo sabuulkii ku taxan ayaa meelo badan dhooban taas oo la doonayo in marka laga shaqeeyo kadib qaarna la iibgeeyo qaarna qoysaska tabcaday ay quutaan
بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي هواه يا شمس الامجاد الامجاد فتشرقي بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل makiinad badarka si fudud oo casriga u finjilaysa ayaa ka shaqaynaysa beeraha dhexdooda innaga oo taagan ayay badar markii hore sabuulka ku dhegganaa si deg deg ah uga finjishay oo markiiba loorar laga buuxshay ragga shaqada wada ayaa inoo warramay
anaa nimo ilaahay oo nin ridajar misgeed kenodana onoskule nan waasana awdiin laha goday ilaa iyo hadda ama dholeetumishan berle laka shaqeyaay hadamudan hadada daayagna miraninkuiraa beroitan oas koyin koya ilaa hada hadanan barkaan olha kajar makiinada saacadii haddii masgi fiican edo oo laba boqol ama boqol dolar shukulays ha way boobsadaa hal dolar ka shaqeeyaan dolarka hal dolar dhaaya markankeeda saaseeto oo saasa ka shaqeeyaan beron ilaahan iyo mininkri يا شمس الامجاد balku waa muhiim waxaana loo dhigaa oo la siiyaa xoolaha dadka qaarna way kaydiyaan si xilliyada abaaraha xooluhu ay ugu soo baxaan sidoo kale waxaa lagu dadaa daashashka iyo meelaha kale ee lamidka ah ee la harsado sidaa awgeed waxa uu manafacaad badan u leeyahay dad iyo dunyaba بالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي bulshadani waxay tilmaamayaan inay jihaadka horey uga qayb qaateen welina ay diyaar yihiin rag badan oo ka soo jeeda magaaladan ceelansaar ayaa allaha oobsaday iyagoo la dagaalamaya etoobiyaanka iyo kuwa kale ee ku safka ah halka qaarkoodna weli ay qoryaha garawaxidsan yihiin dadka deegaanka kuwooda suugaanta curiya waxa ay tiriyaan maansooyin ka hadlaya dhibaatada shisheeyuhu soomaalida ugu geestay iyo sida loogu baahan yahay in hurdada aan ka kacno
adduunyadan dagaal baa ka jiray daaya nabadkeeda muslim diinta qaatiyo kufriga waa istilayaan meel deggan dadkoo nabad ahoo diinta wada haysta diiqyarka subaxnimo hadduu horur ku soo duulo oo laga dareersado marquun adduunyada iyo maalka maatidoo dayacan iyo haddii digada loo dhaafo dubaha raggii lagu dhuftay dakharka loo geystay inay maalintaa wada dadaan waa dageysnimo ah mindi daabla'aanay kolaad deegta qori saarto kolaad waran ku duushiya kolaad diiradlaha qaaddo maalintaa inaan dareer gashaa waa dariiq furana afartaa dareen qayle iyo dareenna waayeeldheh diin iyo xishood buu nafluhu dabac ku yeeshaaye soomaalidan dulmiga qaybiyeen ma aanan doonayna diin iyo xishood buu nafluhu dabac ku yeeshaaye kala daadsanaantee darxumo kama dikoodaane alla ilaahe alla ilaahe sidaa doorateen waa dicifnimo eh soomaalidan dulmiga qaybiyeen ma aanan doonayna diin iyo xishood buu nafluhu dabac ku yeeshaaye kala daadsanaantee darxumo kama dikoodaane alla ilaahe alla ilaahe sidaa doorateen waa dicifnimo eh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka doctor qorax ayaa mar walba inoo soo jeediya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaad faahfaahin inaga siisaa cudurka loo yaqaano gastaraitis ama caabuqa ku dhaca caloosha dadweynahana talooyin ka sii xanuunkan waa mahadsan tahay cudurka loo yaqaano gastritis inflammation of the stomach ama loo yaqaano caabuqa ku dhaca caloosha cudurkaas isaga ah waa cudur ummadda aada iyo aada ugu badan waxaa keenana aaday u badan yihiin marka waxaan rajeynaya insha allahu inay ka faa'iidaystaan iska dhaliyaan waxa keeno gastritis waxaa keeno ugu horeeya helicobacter pylori bacteriada loo yaqaano h pylori waxay ku imaadaa fecal oral transmission ama waxay ku imaan kartaa oo kale in saxarada soo raacdo afka u soo gasho biya wasaqaysa in soo gasho qofkan gacmaha si fiican iskaga dhaqin saasay kusoo gashaa waxaa kaloo keeni kara gastritiska daawadan loo yaqaano groupka loo yaqaano nsidska sida ibuprofin diclofin soomaalina aad bay u isticmaashaa kaniinadaas xanuun baabiyahan u isticmaalaan waxaa kaloo keeni kara stresska qofka inuu welwelo calooshiisa aashata badanay soo daynaysaa radiationka kaleeto sida abdomin x-ray ctga way keenaan waxaa kaloo keena tobacco staining dadka tobacco smoking dadka tubaakada isticmaalo labada noocba ha noqoto ama qiiqahana ha u isticmaaleen ama afka ha u isticmaaleen xaaladda leedahay zolinga ellison syndrome oo ah hyperacidic tumor kasoo baxaysa caloosha idina way keentaa oo aashta badan sii daynayso chronic disease ugu keena spicy foodies cuntooyinka aada loo carfiyo oo lagu daro maraq digaaga berismaceeyaha cuntooyin waxyaalaha aadka u dhanaan cuntooyinka lagu shiilo caloosha way murxiyaan waxaa kaloo keena can foodis iyo cuntooyinka lasoo gasaciyey sida kalluunka oo kaleeto cuntooyinka gasacaysan yani shiishita gasacaysan waxaas way keenaa ayagana calaamadaha qofka uu dareemayo ugu horreya waxaa kamid ah inuu qofka ibikistriga been uu dareemo ama meesha loo yaqaano bog xanuun weliba u badan xilliga cuntada uu cuno qofka kadib cuntada kadib qofka inuu dareemo daaco qofka inuu dareemo aarya caloosha uga furan inuu dareemo qofkoo dharagtiisa deg isoo degdegto inuu dareemo saxaradoo dhiig la socdo inuu arko weliba dhiig madoobaada saxar qaxwo uyag oo kaleeto inuu arko qofka matag oo dhiig la jiro oo kaleeto intaas buu calaamada ugu waaweyn see loo baaraa waxaa loo baaraa laba nooc serological testis oo ah in laga baaro saxarada ama dhiiga labadaas waa la isticmaalaa qalab ahaana waxaa lagu baaraa figo gastro duodenoscopy cameradaas ayada ah waa qalab camera wato la gelinaya caloosha waa lagu soo ogaada ayagana waxaa kaloo lagu ogaada x-rayda marka qaarka waa la isticmaalaa haddii laga shakiyo inuu kansar jirin biopsy la sameeyaa cudurkaas si loo maamulo ama loo maareeyo laba noocu noqonaya waa mar waa daaweyn oo daawo la yaqaana jirto oo caan ah kole dhakhaatiirta qora isbitaalka haddii la imaado insha allahu iyadoo waxay taalaa taya leh qayb kalena waa qaybta sajicoolka ah qaybtana waa qayb sajicool ah oo ah in camera iyadoo la isticmaalayo lasoo markii complication ama uu dulaal dhaco lasoo tolayo labadaas noocbaa looga loo maamulaa dadka marka waxaan leenahay insha allahu tacaala cuntada xuubka laha cuneen si ay uga badbaadaan waxyaalo badan oo ah waddanka aan ka bixin waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay waxaad markan ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka taas oo habeen walba oo jimco ah aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada howlgalladii iyo dhacdooyinkii toddobaadkan dhacay waxaa inoo soo koobaya wariyahena maxamed sheekh aad baad u maadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aalaaba habeen waliba jimco aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbina howlgalladii ugu waaweynaa ee fulisay toddobaadkasii dhammaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo khasaare lixaad lagu gaarsay ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada toddobaadkan sii dhammaanaya howlgallada kusoo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan ee aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah maalintii sabtida shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan siddeed iyo labaatanka bishii dhammaatay ee sebteembar laba kun afar iyo labaatanka howlgal qarxa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa lagu beegsaday goob isku imaatan ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiyey qaraxaas ayaa lagu dilay laba askari halka lagu dhaawacay siddeed kale oo laba ka mid ah dhaawacyadooda ay aad u culus yihiin ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii sabtida waxay weerar culus u qaadeen isbaaroy ciidamada dowladda federaalk u tiilay buurta cali gooday ee xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weerarkan qorshaysan waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee isbaarada ku sugnaa halka ay gacanta ku dhigeen ciidamada militariga al-shabaab qori iyo booshkiisa guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic culus ku asqayay saldhigga ciidamada shisheeye ee yuganda ee degmada buulamareer madaafiicda ayaa lasoo warinayaa inay dhammaantooda gudaha xirada ku hobteen wararka ayaa intaa ku daraya inuu dab xoogan ka kacay xirada ciidamada shisheeye ee yuganda ee ku taalla degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa meelodhow deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose laba askari ayaa la xaqiijiyay inay ku dhintaan weerarkan guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo saldhig militari ku leeyihiin ciidamada maraykanka kuwa kenya iyo askarta maamulka la baxay jubbaland duqeyntan ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo bangaraaf ah halkaay ku dhaawacmeen siddeed kale sidoo kale waxaa gubtay xafiiskii diiwaangelinta ciidamada bangaraafta iyo keedkii shidaalka gobolka mandheera iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka soomaaliyeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa weerar culus ku qaaday xiro ay ciidamada kenyaati ay ku leeyihiin deegaanka dhamase ee gobolka mandheera askarta al-shabaab iyo ciidamada kenya ayaa in muddo a iswadaarsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan mana jirto faahfaahin dheeraada oo ka soo baxday weerarkaas qaraxyo lala eegtay ciidamo isbaaro utiile oo ka dhacay magaalooyinka jowhar iyo dhoble oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo jubbada hoose qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xeroy askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceel waaqe ee gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya waxaana qaraxaasi lagu dhaawacay laba askari oo xaaladooda halis tahay halka lagu gubay teendhooyin xerada uga dhisnaa askarta la weeraray axad taariikhda hijiriyada ku beegan tahay lix iyo labaatanka rabiicul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan sagaal iyo labaatanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in qarax ka dhacay gudaha degmada bardaale ay ku dileen saddex askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabo yuusuf madaxey kaasoo in muddo ay ku daba jireen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida dadka yaqaana ay sheegayaan wuxuu caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah saldhigga booliska ee ku yaala magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu weeraray laba qarax kuwaasoo ay dhaliyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isniin toddobiiyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada soddonka sebteembar laba kun afar iyo labaatanka saddex gaari oo xamuul ah ayaa lagu gubay mid kalena waa lagu soo furtay kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta udhexaysa afgooye iyo wallaweyn weerar ka miin ah u dhigay askar sahay waday saldhigga ciidamada maraykanka ee belidogle nama soo gaarin tafaasiil dheeraada oo ku saabsan weerarkaas dhabagalka ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka ilbaqi hoos tagta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weli waxaan dhex muqooranaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro culus ku qaaday saldhigga askarta etoobiya iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay in muddaa labada dhinac ayaa iswadaarsanaya hubka noocyadiisa kala duwan talaado siddeed iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan kowda bisha oktoobar sannadda laba kun afariyo labaatanka ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalk ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay weerar qaraxa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen saldhig ku yaala deegaanka carmoole ee dhacaduleedka iyo aqbari weyne oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa isla maalintaas qarax lala beegsa isbaaro ee ciidamada dowladda federaalk u tiilay deegaanka shalambood ee gobolka shabeellaha hoose hal askari ayaa si xun ugu dhaawacmay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta udhexaysa deegaanada danow iyo golweyn waxay qaraxyo culus kula beegseen kolonyo ka tirsan ciidamada yuganda oo ku socdaalayay waddadaas qaraxa ayaa si gaara u qabsaday ciidamo eventari ah ama lugeynayay waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa weerarka qaraxa ah lagu dilay saddex askari oo yugandhees ah halka ay ku dhaawacmeen koob iyo toban kale sida lagu sheegay war ay baayisay idaacadda al andalus oo ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab arbaco sagaal iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartankii hijiriyada geeska kalena ku aadan labada oktoobar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar madaafiic loo adeegsaday waxay ku qaadeen xero askarta shisheeye ee uganda ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa la weeraray fariisan ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar loo adeegsaday madaafiic waxay ku qaadeen fariisin ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn toos ah waxay la beegsadeen saldhig ciidamada shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale mar kale weerar waal celis ah ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ilaa iyo haatan ma aanan helin tafaasiil dheeraad oo ku saabsan weerarkan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidamada uganda oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi ku dhintay toddoba askari oo yugandees ah weerar qaraxa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka goofgaduud buure ee dhacadureedka magaalada baydhabo ayaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed waxaana lagu dhaawacay laba kale dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kuwaas oo aan diiwaan gelinay toddobaadkan sii dhammaanaya ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaan toddobaadka soo socda hawadan dib aan ugu kulmayno maxamed sheikh oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa waraysyada ah iyo inta kaarsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa wuxuu sheegay in qaar ka mid ah wasaaradaha maamulkiisa ay dhowaan degi doonaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saciid deni wuxuu booqasho ku joogaa maalmahan magaalada boosaaso halkaasi uu la sheegay inuu kulamo ku qaadan doono qaar ka mid ah mas-uuliyiintiisa walow warar kale oo aan helayno ay sheegayaan in siciid dani looga yeeray markab saaran dusha badda halkaasi uu kula kulmi doono saraakiil ka tirsan ciidanka maraykanka maadaama magaalada boosaaso maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaalo iyo xiisada u dhexeeya maleeshiyada b s f oo ay leedahay dowladda maraykanka iyo askarta maamulka puntland warka ka soo yeeray dani wuxuu ku soo aadaya iyadoo waayadii u dambeeyey uu jiray dagaalo iyo sidoo kale khilaaf xargaha goostay oo u dhexeeyey maleeshiyada b s f ee taageerto maraykanka iyo maamulka puntland taasi oo sababtay in dhowr jeer uu xirmo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waa kanaa saciid dani oo sheegaya in dhowaan qaar ka mid a wasaaradihiisa ay degi doonaan magaalada boosaaso guud ahaanna waxaan rajaynayaa inay magaalada boosaaso isbeddel weyn ma aha dhismahan oo keliya dhismayaal fara badan wasaaradaha xooggooda inay ku yeeshaan baan rabnaa waxaan rabaa inaan kula dardaarmo dadka reer boosaaso inay u diyaargaroobaan in ay aqbalaan oo soo dhoweeyaan siday xarumo dawladeed oo badan halkan looga heli lahaa waxaan rajaynaynaa mashaariic badan dhismayaalba kalaa hadda dhammaaday kuwa kalaa maalmaha soo socda bilaaban doona oo dawladdu leedahay qorsho weyn oo wasaaraddu wasaaraduhu ay ka leeyihiin in dhammaan magaalooyinka waaweyn khaasatan magaalada dhaqaalahoo kaleeto xarumaha wasaaradaha weliba sida tooska ah dhaqaalaha ugu taxalluuqa inay halka yimaadaan haddii ilaah idinka dhigo waxaan rajaynayaa guddoonka baarlamaanka guddoonka ku-xigeenka baarlamaanka oo halka fadhiyo marka hore hadafkiisa ka tegay oo runtii shaqo xoog leh isagii guddigiisaba ka wadaan waxaan aada ugu rajaynayaa marka ay dhammaystaan kormeeradooda iyo shaqooyinka badan ay hadda wadaan inuu ka soo bixi doono qorsho wanaagsan oo mustaqbalka lagu hiigsado isbeddelka gobolkan guud ahaan laga leeyahay ugu horraysa dhinaca amniga ay ku xigto dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada arrimahaas waxaan rajaynayaa in ay maaragtay noqon doonaan kuwo hortumin leh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan xildhibaan xirsi aadan rooble wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu sheegayaa in mooryaanta macawisleed ee ku sugan magaalada xarar dheere ee gobolka mudug dhowaan halkaasi isaga baxay ay qabaan tabashooyin wuxuu sheegay in wax taakula ah aysan ka helin dowladda federaalka arrintaasna ay tahay mid laga xumaado waxaa jirta ciidamada macwisleyda la yidhaahdo ee jooga degmada xaradheere oo shalay iyo doraad laysla dhex marayey in ay ka baxeen degmada xaradheere in aysan sida loo sheegay u jirin laakiin ay wax un ka jiraan sababtaasaan rabay marka inaan faahfaahiyo dhacdadaas halkaas ka dhacday runtii waa dhacdo aysan ahayn inay dhacdo oo laga baaqsan karay laakiin ciidamadii xardheere joogay ee laba sano meeshaa ku sugnaa inay ka cabanayeen in ay xuquuqdoodii ay maqan tahay oo aysan wax xuquuqah dowladda dhexe iyo dowladda galmudugba aysan ka helin muddada ay ka shaqaynayeen sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan mar kale u sheego madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya in wax allaale wixii xuquuq ay leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda galmudugba ay la meel dhigto oo xuquuqooda la siiyo sidaa la wada ogsoon yahay ciidamada macawisleyda ee ka howlgala gobollo badan iyo degmooyin badan furumaha jooga waxay u baahan yihiin xuquuqda ay leeyihiin ciidamada kale ee la jooga ee walaalahooda haddii marka ciidanku ay xuquuqooda waayaan waxaa ka dhalan kara waa la ogyahay waxaa ka dhalan karaa waxaa waaye inay meesha isaga tagaan arrintaasna arrin saxa ma aha
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay magacowday xubnaha guddiga beeraleyda wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buulamaamow oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada kamsuuma waxaa halkaasi isugu yimid oo munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab salaadiin ayaa sidoo kale munaasabadda goobjoog ahaa ugu horeyn waxaa mudasha munaasabadda ka hadlay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuuna shaaciyey magacyada guddiga beeralayda bismillahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bada taxiya awalan allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iskale nagu kulmiyey halkaan maanta aan fadhiinno oo aan ugu tashanayno horumarinta diinteen iyo adduunyadeen gaar ahaan in aan maanta aan ka samaysanno maadaama aan nahay beeralaydii jubbada hoose aan magacaabanno nin mas-uul u ah oo ay doorteen ay soo saarteen in aan walaayadii haddii aan nahay jubbada hoose oo aan la fiirinno kadibna aan la xoojinno jazaakumullaahu khayran dadaalkiin iyo juhdigiin oo aad ugu tashanayseen inaad samaysataan mas-uul kaas oo ah xasanbarre maxamed jazaahullaahu khayran walaalkan halkan joogo baa aad ka dhigateen in mas-uul idin noqdo annagana kan walaaye ahaan waa idinla aqbaln jazaakumullaahu khayran waxaa kale intaas garbihiis fadhiyo oo halkan joogo muxaafadada kamsuuma iyo muxaafadada jamaame mas-uuliyiintii ayagana degmo ahaan u hilsaaranaayay ayagana garbihiis baa fadhiyaan oo kala ah dhanyare iyo sheekh murjaan jazaakumullaahu khayran markaan guud ahaan raggan halkaan fadhiyo oo halkaan joogtaan oo mas-uulkii gobolka jubbada hoose iyo labadii muxaafada oo halkaan joogtaan oo bulshadii beeralaydii guud ahaan waxgaradkoodan idin soo doorteen oo annagana la dooranay waxaan idin leenahay awalan waxaan idin dardaaramaynaa taqwa allaahi casa wajalla ilaahay aad ka baqdaan dadka aad mas-uulka aad u tihiin oo idin doorteen aad ugu baqdaan subxaana wa tacaala waxaa kale idin dardaaramaynaa walaalayaal inaad samaysaan cadli waxa aad mas-uulka aad ka tihiin waa beer waxa aad mas-uulka aad ka tihiin ilaalinta beeraha way horumarinta beeraha waay waa inaad cadaalad samaysaan maanta maalin aan ahayna ilaahay baa idin weydiidoon maanta maalin aan ahayn waxaa liis hor keena doonaa allah hortiis iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka hasiiba dadkaad mas-uulka u tihiin inaad kala dooranin inaad mad garab siinin madka awoodda leh madka tabarta leh madka laciifka ah inay idin sinnaadaan oo aad aad fiirinin kan baa qaraabo kula ah kan baa ku xigo kan baa saan kuu ah aad fiirinin waayo maalinta qiyaama kaa dambayso guud ahaan marka waa idin dardaaramayaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa inaad ku dadaashaan oo man yattaqi illaah yajcal lahu min amrihi yusran haddii ilaahay aan ka baqno dhammaanteen umuurta ilaahay baa noo fududaynay guud ahaan markaan waxaa kale idin dardaama walaalayaal si qaar la sheegaya maogtahay qofka haddii mas-uul yahay ama mas-uul laga dhigo maxaa saaran xil baa saaran sooma xil qaadi maxaa la yidhi eed qaadi ha lagu eedo wax ha laguu sheego wax kasta ha laguu sameeyo ha lagu garaaco adaga marna ha ka leexinin waddada toosnaayo dariiqa mustaqiimka ha ka leexinin waxaa kale idin dardaarama walaalayaal waxaa mas-uulka aad u noqoteen waa horumarinta beeraha haddii aad iska seextaan ka warran haddii meel jiiftaan ka warran haddii macluuma keeneen ka warran haddii horumarka ku dadaalin ka warran waxa aad haysaan male sooma waa in horumarisaan maanta waxaa u baahan nahay haddii ilahi subxana wataala ogolaado haddii liis eedeeday kadaa intaas iyo intaas wadahay moogtahay maanta mas-uuliyiinta jubbada hoose waa fadhiyaan maanta way ka dambeeyo idinkaa laidinka rabaa mas-uulka jubbada hoosena waa taagan yahay guud ahaan markaan kii xarakadii waa noo jooga sooma inta aan sheegayno allahna markaato baa ka yahay ayagana markaato baa ka yihin sooma markan waxaa loo bahay walaalayaal inaad dadaashaan guud ahaan bulshada waxaan leeyahay halkaan joogo oo dadkan aad doorateen u maridiin waay maxaa laydinka doonayaa samiyo daac yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuul ulul amri minkum sooma maxay idin yihiin ulul amri bay idin yihiin sooma inaad markan samiyo daaca siisaan inaad u naxariistaan inaad tirada u badiisaan inaad garab istaag u badiisaan inaad caawisaan baa laydinka doonaya walaalayaal idinkana guud ahaan oo laysku naxariiso haddii aan isku duubanaanno oo aan isku xidhanaanno uma wallaahi baa ku dhaartay meelo badan baa ka hormarayna laakiin haddaan is jallaafayno oo aan is khiyaamayno oo lugtaan is qabanno meel ma gaarayno marka waxaan leenahay isku duubanaanno aan isku kalsoonano fajazaakum allaahu khayran وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد إلهي سبحانه وتعالى أنا وها ويديسنا بأسمائه الحسنى إلهي سبحانه وتعالى نوغ دميسترو شركان إيو هوشان نوغ دغو مدبرة كيس إلهي نوغ دغو إلهي وها ويديسنا سند كان نوغ سو سعودنا إلهي مدر بركة قبو وآفان لهين إلهي إن سيوبا ويديسنا سبحانه وتعالى مساكين تي إيو دادك أن كنا ولدام إلهي ويديسنا دادك أن قود أهان oo moogtahay jubbada hoose ku noolee meelaha ku maqan waxaan leenahay waad dareemaysaan jubbada hoose waa tashatay beeralay guddi beeraley ba samaysteen way isku waafaqeen waxay diyaar u yihiin tacab iyo shaqo diyaar u yihiin dadkii meelaha ku maqnaayay oo isdhahay meeshii waaba kama jiraan waxaan idin leenahay walaayadiin waa idin soo dhoweynaysaa guddigii waxaa weeyaan beeraha iyo beeraleyn waa idin soo dhoweynayaan soo dhowaada baan leenahay meesha ku soo dhowaada tacabasho iyo horumarna ku soo dhowaada baan leenahay jazaakum allahu khayran wa sala allahuma wasalam ala nabiyina maxamedin intaas kadib waxaa hadlay xasan barre maxamed wuxuu yahay guddoomiyaha beeraleyda ee jubbada hoose bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamedin waaalihi wasaxbihi wasalim yaa jamaaca albustaan reer beeraley guddoomnimada ay soo doorateen horta waa aniga qaaday walaayada min gobol ilaa xaraka ay fadhiyaan maktabkii beeraha ninkii u sari u fadhiya hortiis ugu doorateen waan qaaday waxaanse rabaa in liila qaado aan liigu daynin howl culus waaye beer waa dhiban tahay suwanaa liigu riixi waxbaa liiga gooy wax baa imaan doono cadaaladdan aan ku dadaalno horumarka beerahana aan ku dadaalno webigaan baaxadda weyno aniyaaha iuna siiyo nimcada ana in xigmadiisa aan ku dadaalno labteeda juhdi kharsaan ku bixaya maalin walbo maalin in meel laga faqano waa laga fiican yahay meeshiis uu baahan yahay oo annaga ay nala garato inaad noo sheegtaan annagana aan gudbinno aan degmadii gobolkii u gudbinno maktabkaan siduu yahay aan ku shaqayno horumarka beerahana aan ku dadaalno annaga hadda beerahana way baabi'een waa sheegteen wax walba waa jiraan kicintaan allaan ka sugaynaa xarakadaan ka sugaynaa waxaanse rabnaa laakiin in annaga shuuradayna ay badnaato beeraaley shuuradayna inay badnaato wacyigeed u badnaa waxgelintawarkeeda u badnaato warsen waxyeelna sen waxyeelna waxay nala noqotona degmadeena aan la tagno marka gobolkii aan u dhiibno warsaanayna la soo noqotay beeraha waxay rabaan dadaal aad u fara badan dadaalkan intaan beeraliya laga rabaa iyo inta maqanbo marka aniga xilka ay saartay hel culus waaye xil aad u dhib badan waaye ilaahayna ha ila garab galo waana qaatay wabilahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي